أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus saaka idiin haysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo askar lagu dili hubna lagu soo furtay ayaa xali ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dagaallo iyo qarxyo lala beegsad adigu allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca kuwa furta dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada jilib ewla saamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka kataab al ikhbaariya ay ku soo bandhigtay weerarkii cagmarinta ee deegaanka harboole salaadiinta iyo waxgaradka bulshada degmada kamsuuma ee walaasaamiga ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ah ee ka dhacay deegaana hoostaga magaalada kismaayo madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa iskushaadhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada maleeshiyaadka murtadiinta ayaa tiro dad shacab ah si bareer ah ugu dilay deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya mucaaradka dowladda ridada ah ee turkiga ayaa gebi ahaanba diiday in dowladdaasi ay ciidamo turkiya u dirta dalka soomaaliya sidoo kale warkeena subax waxaa ku maqli doontaan daraasad ciwaan looga dhigay xukunka jihaadiyiinta iyo hanaanka dowladnimo waa subaxnimo arbacaha taarikhdan ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgal qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo furtay ayaa xali ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaasi war kale oo ku aadan dagaalo iyo qarxyo lala beegsaday adiga allah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen marwaan maxmed xilli ay sii xoogaysanayaan howlgallada ciidamada mujaahidiinta ee filinayaan ee sida ba-an loogu dhiigbixinayo ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta weeraro kala duwan oo lagu dhiigbixiyey murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ka fuliyeen wilaayaadka baay shabeellaha hoose bokool iyo gedo wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada qansax dheere waxaa qaraxaasi lagu gubay gaari isku rogo ah oo ay lahaayeen murtadiinta isla wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax ku weeraray saldhig maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana gaaray khasaare kala duwan sidoo kale howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lagu dhaawacay murtad lagu magacaabo cabdinuur gasle oo ah tababare ciidan wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buuro isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerar qorshaysan ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay duleedka deegaanka laanta buuro saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku baktiyeen saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah waxay weerarkaasi mujaahidiintu ku soo qanimaysteen saddex qori oo ah ka afartan toddoba ah iyo boosashkooda wilaayada bakola ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada xudur ugu dambayntii wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen askarta nasaarada xabashida etoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada garbahaare ee gobolka gedo isla gedo shalay galankii dambe waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada caalwaaq ee gobolkaas waxaa sii kordhaya weerarada iyo qarxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah kuwaasoo ay kala kulmaan dhiigbax xoogan jasaaka allahu kheyran walaalka marwaan bulshada ku dhaqan degmada jilib ulaasaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka kataab al ikhbaariya ay ku soo bandhigtay weerarkii cagmarinta ee deegaanka harboole tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow
sida loogu bartay maamulka islaamiga ah ee magaalada jilib ayaa boqolaal bulshada reer jilib fagaaraha kulanka shareecada ku daawadsiiyey muuqaalkii uu soo saaray kanaalka wararkii alkataa'ib muuqaalkaas oo ahaa weerarkii ay mujaahidiintu ku qaadeen fariisinkii dhowaan murtadiinta diinla dirirka ah ka samaysteen tuulada harboole bulshada oo aada ula socday dagaalka hayaa soo buux dhaafiyey barxadda kuwaas oo si wanaagsan u daawanayay muuqaalka qaar ka mid a dadkii daawaday muuqaalka ayaa u waramay warbaahinta islaamiga alandalus iyagoo aada ugu faraxsanaa jabkii gaaray maleeshiyaadka murtadiinta caawa halkan waxaan ku daawanaynaa filimka ay soo bandhigday kataayib alkhabaariya aniga ahaanteyda waxaa igu yaabka badanaa sidii ay mujaahidiintu ay garba siman ay ugu taqadumayaan dhufeysyada cadowga ee deegaanka xarbolle marka akhii waxaa la dhihi karaa run ahaantii filim xiisa badan buu ahaa filim wuxuu ahaa run ahaantii qulubta muslimiinta mu'miniinta shaafiyey waa filim aan sugeynay run ahaantii allah ayaa ku mahadsan caawa waxaan ku daawanay kulanka shareecada macrakadii weyneed ee ka dhacday harboole ilaahi subxaana watacaala mujaahidiinta nasriga iyo guusha meesha uu ka siiyey indhahena waxaan ku aragnay aqi mujaahidiinta oo qaniimaysanaya gaadiidka iyo maxaabiis dagaal allah ayaa ku mahadsan waan ogeynay daraad markay meesha imaanayeen awoodda iyo xoogga ay ku faaniyeen cid walbo ilaahi subxaana watacaala diintiisa ka hor imaada ilaahi subxaana watacaala wuxuu u ballan qaaday jab iyo haziimo ilaahi subxaana watacaala mujaahidiinta wuxuu u ballan qaaday guul iyo nasri waatuu ilaahi subxaana watacaala aayaddiisa ku leeyahay wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin ilaah subxaana watacaala ayaa macigeena ah alaalaha mujaahidinta guuleysta insha allah nasriga waa dhow yahay insha allah ilaahi subxaana watacaala ha lii kaalmeeyo kuwa shalay la xasuuqay ilaahi waxaan dhihi lahay naarta ilaahi ku fogeeyo walaalaha mujaahidiinta ilaahi u gargaaro waxaan joognaa beerta shareecada caawa waxaan daawanay filan aad iyo aad u qiimo badan gaalada murtadiinta iyo kusoo duushay deegaanka harboole sida wacan meesha loogu xasuuqay aadaan ugu faraxsanahay
harboolo raggii galoo gaalo badan laayey hambalihii salaam baanu diraya halyaayada towxiidka gaalada har iyo habeen heegan heegan u ahaada si aad ku halaagi laheedeen halyaayada towxiidka waxaan leeyahay siilaba jibaarac weerarkiina ilaahay idin guuleeyo insha allahu tacaala badda oo buuxsama murtadiinta beegsada baktigooda wara guulaystayaal oo mujaahidiin guulaha inla jira mujaahidiinta garbahooda rabbi baa gantaa la suray waxaan halkan ka fiirsanaa caawa filinkii harboole kaasoo ay mujaahidiinta kusoo bandhigaan wacdaro aad iyo aad u cajiib ah dhanka kale waxaan halkan ka sheegaynaa oo aan ka caddaynaa in mujaahidiinta dhan walba ay isla socdaan xagga iclaam xagga military meel walba dagaalka shalay uu ahaa xabadiisii idaacadahan ka dhegeysanay waan maqlaynay meel ay wax marayaan anaga kama warqabin idaacadda noo soo tabinaysay marka kuwii ay imaanayso oo bolo xoofteenayaan lugaha u tataagayaan marka la qabtana waxaa nyaanyuur waa ka liitaan caawa waxaa ku daawanay magaalada jilib filim xiiso aad u weyn mujaahidiinta ay soo bandhigeen filinka waa la yaabay filan khatar ayuu ahay mujaahidiinta waxaa arkay gaalada oo baktida dhulka oo yaala oo mujaahidiin ka tillaabsanayaan mujaahidiinta ilaah guulaasiiyo meel walba joogaan ilaah guulaasiiyo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa juhdi ku bixinaya in bulshada ay u daaraan muuqaalada ka soo baxa alkataa'ib waxaana dadweynaha marka ay warbaahinta islaamiga landalus ka maqlaan inuu soo baxay isdaar cusub ay soo xaadiraan kulanka shareecada halkaasoo ay ku daawadaan isdaaraadka jazaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan salaadiintii waxgaradka bulshada degmada kamsuum ee wilaaya islaamiga ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaano hoostaga magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
saacado kadib markii ay dhaceen weeraradii taariikhda gale ee mujaahidiintu ku qaadeen isniintii eena soo dhaafnay saldhigyadii cadowga uu ku lahaa deegaanada buulaxaaji harboole iyo miidow ayaa waxaa inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka bilowday multaqayaad ballaaran oo lagu bogaadinayo guusha uu allaha mujaahidiinta ka siiyey howlgalladaasi degmada kamsuuma waxa ay dadku isugu soo baxeen fagaaraha isgoyska shareecada halkaasoo lagu qabtay multaqa ballaaran oo agaasinkiisa uu lahaa maamulka islaamiga ah ee degmadaasi ayna ka qayb galeen noocyada kala duwan ee bulshada sida culimada odayaasha dhaqanka ganacsatada ardayda madaariista iyo guud ahaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi culimada iyo dadweynaha kale ee reer kamsuuma ayaa si dareen lah u bogaadiyey guushaasi iyagoona fariin hambalya u diray halyeeyadii ka qaybgalay weeraradaasi maanta waxaan inta macnaha aan bogaadinayaa guushii ay soo hoyiyeen mujaahidiinta oo gaar ahaan jubbada hoose wixii ka dhacay buula xaaji miido iyo xarboole iyo baarsanguuni insha allahu tacaala waxaan leenahay hani'an lakum waan soo dhowaynaynaa haddaan culummada aanu nahay jubbada hoose insha allahu tacaalaa mujaahidiinta waxaan leenahay wixii shahaada naga qaa- meesha ku qaata inuu ilaahay shahaadadooda aqbalo wixii dhaawacena macnaha ilaahay noo dhayo boogta noo bogsiiyo insha allahu tacaala waxaan leenahay soo dhowaada guushaas iska dhaafa jubbada hoose adduunka dhan muslimiinta joogta ayay u soo hoyatay oo ku faraxday aad ayaanna macnaha iyo aad ayaan ugu faraxnay gaar ahaan haddaan u nahay reer kamsuuma waana soo dhowaynaynaa anigoo ah umacadnaan oo joogta degmada kamsuuma gaar ahaan jubbada hoose waxaan halkan ugu mahadcelinayaa mujaahidiinta xamlada ku qaaday harboole buule xaaji aad ayaan u faraxsannahay farxaddeenna mid la soo koobi kara ma aha walaalaheena reer falastiin oo gaalada gumaadaysana waxaan leeyahay sabra nabadoon goobe cali xuseen oo ka mid ah dhaqanka degmada kamsuuma ayaa sidoo kale fagaaraha ka hadlay isaga oo cabiray shucuurkiisa iyo nasrigii uu allaha siiyey ciidanka towxiidka maanta waxaan da- isugu soo baxan oon soo dhaweynaynaa bishaaraynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa uma mujaahidiinta wakaastan jeeshka jubbada hoose allaha noo barakeeye waa mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay shucuurteena si aan caadi inay uga muuqataa nasriga iyo guusha iyo fataxaadka ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala kamsuumanahay maanta waa la isku soo baxay dhaqan ganacsato haween waayeello caruur dugsiyada qur-aanka waxaan u soo bannaan maxaa yeelay inaan shucuurteenna muujinno oo aan dareensin waaleena mujaahidiinta safka hore joogo in ilaahay dartii aan ula jirno qalbiga aan kala jirno niyadda aan kala jirno afka aan kala jirno aan saaka qoraxda u taagana insha allahu tacaala xamlaadkaasaan soo dhaweyn haddaan reerka musulman nahay cirabta dambena ayagaa iska leh walcaaqibatu lilmuttaqiin ilaahay subxaana wa tacaala allahu
dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale salaadiinta iyo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ay bogaadiyeen weeraradii taariikhda gale ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen xarumihii cadowga uu ku lahaa duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo afmadow ee wilaayada jubbada hoose jasaaka allaahu khayran walaalka abu ayman madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa isku shaadhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen abusheba madaxweynaha dowladda saliibiyadda kenya william ruuto ayaa isbeddel ku sameeyey golihiisa wasiirada ee uu dhowaan magacaabay isbeddelkan ayaa saameeyey wasiirka difaaca aadan bare ducaale oo loo magacaabay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada halka haweeneyda lagu magacaabo soyban tuya oo wasaaradda deegaanka dhowaan loo magacaabay hadda loo beddelay wasaaradda difaaca isbeddelkan ayaa dhacay muddo maalmo gudahood ah mana cadda in isbeddelkan uu ku yimid cadaadiska ay gudaha kenya ku wajahayaan siyaasiyiinta dabadhilifyada soomaalida ah oo hayay xilalka ugu sarreeya ee amniga kenya iyo haddii isbeddelkan uu ku yimid doonista william ruuto haweeneyda hadda qabanaysa xilka wasiirka difaaca oo lagu magacaabo sobin tuya waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee ka soo jeeda qowmiyada masaayda oo qabata jegada wasiirka difaaca kenya kenya ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay waxay martigelinaysay qalalaase iyo rabshado xooggan oo sababay in la kala diro xukuumaddii hore welina waxaa socda saamaynta rabshadahaasi dibadbaxyada rabshadaha wata ee ballaaran ee ka socda gobollada waddankaasi kenya ayaa waxay keentay in uu ka cabaado madaxweynaha waddankaasi saliimiga lagu magacaabo william ruuto waxaana uu mar uu hadlaya yidhi waannu ku daalnay dibadbaxyada iyo rabshadaha socda ee fadlan dibadbaxyada naga joojiya ha yeeshee dadka dibadbaxyada wada ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraya iyadoo magaalooyinka ay soo buux dhaafinayaan intii dibadbaxyuhu socdeen waxaa jiray in la belalqaystay hanti kala duwan oo ganacsato ay ku leeyihiin waddankaasi kenya gaar ahaan soomaalida sikastaba ha haatee dibadbaxyada ka socda dalka kenya ayaa suurtagal ah mar walba inay isbeddelaan oo ay isu rogaan in gebi ahaanba dadku ay ka hor yimaadaan xukuumadda william ruuto jasaaka allaahu khayran walaalka nuur cali warsame abusheba maleeshiyaadka murtadiinta ayaa tirada shacaba si bareera ugu dilay deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya walaalkeen yaasir moxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ridada ay darawal caan ah ku dileen tuulada bacda ee u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan cali maxamed xerow oo kaxaynayay gaari canameydla ah ayay maleeshiyaadka murtadiintu toogteen kadib markii uu diiday inuu laba jeer siiyo lacago baad ah goobjoogayaal ayaa sheegay in ninkaani darawalka ah loo dilay lacag gaaraysa laba doolar oo keliya cali xerow ayaa soddon iyo laba sano oo xiriir ah ka shaqaynayay gaadiidka ka baxa gobollada dhexe ee aadaa dhanka magaalada hargeysa dhinaca kale maleeshiyaadka riddada ayaa nin darawal ah ku toogtay deegaanka teedaan ee bariga hiiraan falkaas ayaana dhacay kadib markii uu darawalku ka dhaga adeegay inuu bixiyo lacago baad ah oo la weydiistay maleeshiyaadka riddada ayaa isbaarooyin isku muuqda soo dhigtay dhowr deegaan oo ka tirsan bariga hiiraan arrinkaas oo ay walaac ka muujinayaan dadka musaafirka ah jazaaka allaahu kheyran walaalka yaasir mucaaradka dowladda riddada ah ee turkiga ayaa gebi ahaanba diiday in dowladdaasi ay ciidamo turkiga usoo dirto dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed wararka naga soo gaaraya wadanka turkiga ayaa ku waramaya in mucaaradka wadankaasi ay si adag uga soo horjeesteen soo jeedin uu dhowaan madaxa dalkaasi horkeenay baarlamaanka turkiga kaas oo dhigayay in ciidamo turki ah loo diro xeebaha soomaaliya ciidamada uu sheegay madaxweynaha turkiga gaal rajab tayib erdogan in loo dirayo soomaaliya waxa ay ilaalin doonaan maraakiibtiisa sida sharci darrada ah ku boobaya khayraadka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa shidaalka ka baara badda soomaaliya mucaaradka wadankaasi oo qaarkood xubin ka ah golaha baarlamaanka dowladda riddada turkiga ayaa sheegay in walaac ay ka muujinayaan in ciidamo hor leh loo diro soomaaliya taas oo ay sheegeen inay caqabad ku tahay waxa ay ku sheegeen amniga gudaha dowladda riddada turkiga ayaa xusulduub uga jirtaa boobka khayraadka dhex eegaaga badda soomaaliya wuxuuna jimcihii lasoo dhaafay madaxa wadankaasi uu baarlamaanka horgeeyey in ciidamo ka howlgala xeebaha soomaaliya la diro iyadoona goluhu ay ansixiyeen arrintaasi dowladda riddada turkiga ayaa qorsheynayso inay ka dhabayso heshiiskii dhowaan ay la gashay kooxda riddada soomaaliya kaas oo dhigayay in turkiga uu shidaal baaris ka sameeyo biyaha soomaaliya goobaha uu sahminta iyo shidaal qodista ka sameyn doono ayaana ka mid ah xeebaha dhaca gobolka mudug jazaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani iminkan waxaa kusoo dhawaataan daraasad ciwaan looga dhigay xukunka jihaadiyiinta iyo hanaanka dowladnimo waxaa inoo akhrinaya walaalkeen ilyas cabdulaahi daraasadan oo uu daabacay maxadka washington ee ka faallooda waxaa loogu yeeraa arrimaha argagixisada ayaa ciwaan looga dhigay xukunka jihaadiyiinta iyo hanaanka dowladnimo waxayna diiradda saaraysaa tajaarubta maamul ee jamaacaadka jihaadiga ee ku kala firiirsan daafaha caalamka waxay ka kooban tahay ilaa boqol beej waxaana qalinka u qaatay qoraayaal reer galbeed iyo carab isugu jira kuwaasoo aad ugu dhoondoloola arrimaha jihaadiyiinta qayb ka mid ah ayaana diiradda lagu saaray maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah sokodiis ka hirgeliyeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mowduucan oo uu qalinka u qaatay qoraa ameerikaan ah oo lagu magacaabo christopher anzolin waxna ka dhiga machad taabacsan jaamacadda ciidamada maraykanka ayuu ciwaan uga dhigay dib u eegis ku saabsan qalfiyaadka dambe iyo mustaqbalka maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoraaga ayaa tilmaamaya in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii shuuciyadda ahayd ee maxamed siyaad barre iyo dagaaladii sokeeye ee ka qarxay waddanka ay soo shaacbaxday xarakadan hadda ka talisa qaybo ballaaran oo ka mid ah dhulka soomaaliya laga soo bilaabo labada shabeelle labada jubba hiiraan baay bakool galgaduud mudug iyo qeybo ka mid ah deegaanada uu ka jira maamulka isugu yeera puntland anzalon waxa uu tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mudnaanta iyo ahmiyadda siisa dhaqdhaqaaqyada milatari iyo hanaanka maamul iyadoo hiigsanaysa yegeleelidda dowlad islaami ah oo ka hirgasha dhammaan deegaanada bariga afrika ee ay ku badan yihiin bulshada soomaaliyeed labada kun iyo siddeeddii ayay warbixintu sheegaysaa in xarakadu ay isku baahisay qeybo badan oo ka mid ah soomaaliya waana kadib burburkii maxkamadaha islaamiga tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey waxay mujaahidiintu hirgeliyeen maamullo sii bullaalaya marba marka ka dambeysa waana sida aan ka soo xigannay daraasadda qoraagu waxa uu sheegay in tan iyo aasaaskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xoogga saarayaan sidii ay guud ahaan u hanan lahaayeen mas-uuliyadda waddanka iyo sidii bulshada ay ugu soo dabaalin lahaayeen maamullo islaami ah misena dabooli kara baahiyahooda oo idil christopher anzelon waxa uu tilmaamayaa in wixii ka dambeeyey labada kun iyo siddeeddii ay hoggaanka mujaahidiinta safarro dhaadheer ku tageen inta badan deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha waddanka iyagoo dadka u sharaxaya ujeedkooda iyo nuuca maamul ee ay doonayaan inay ka hirgeliyaan waddanka si loo ilaaliyo cadaaladda iyo badqabka bulshada waxay daraasaddu tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliso xukunno kala duwan kuwaasoo dhammaantood waafaqsan shareecada islaamka isuguna jira xuduudaha gacangoynta dilalka iyo wixii la mid ah marka laga hadlayo isfahanka ka dhexeeya bulshada iyo al-shabaab waxay daraasadu tilmaamaysaa in hoggaanka mujaahidiinta aanay iska indhitirin aragtiyada ay soo jeediyaan dadka ay maamulaan gaar ahaan hormuudka bulshada oo ay ka mid yihiin culammada diinta islaamka iyo hoggaanka qabaa'ilka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ayay warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in isagu uu yahay jihada la macaamisha odayaasha qabaa'ilka taasina ay fududaysay inuu jiro xiriir joogto ah oo u dhexeeya labada dhinac si loo ilaaliyo amniga bulshada loogana hortaga falalka guracan dhanka kalena loo ilaaliyo qiyamka iyo habdhaqanka bulshada wuxuu macadka washington ee qalinka u qaatay daraasadan tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hirgeliyeen ciidamo xisbe ah kana hortaga dhammaan waxyaabaha aan soo xusnay isagoo tilmaamaya halka uu gaarsiisan yahay nidaamka cadaaladda ee ay hirgeliyeen mujaahidiinta bariga afrika wuxuu christopher anzolin tibaaxayaa in wilaayaadka islaamiga ah aysan ka jirin dabaqad iyo kala sarrayn iyo in garsoorka ay u siman yihiin dadka shacabka ah iyo xubnaha ka tirsan maamulka si looga hortaga in dadka awoodda maamulka gacanta ku haya ay gaboodfal ugu geystaan bulshada ay maamulaan waxay daraasadu tibaaxaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hirgeliyeen maxkamadda raddul madaalim oo sooyaal dheer ku leh taariikhda dowladihii soo maray islaamka anzalon waxa uu tilmaamayaa in xarakada al-shabaab ay qiimeen iyo maamuus siiso dadka ay weyneeyaan shacabka soomaalida kuwaasoo leh taariikh halgan oo ka dhan ah gumaystihii dalka ku soo duulay dadkaas ay qadarinta iyo qiimaha siisa waxaa ka mid ah sayid maxamed cabdulla xasan shaabarsane iyo rag kale badina hogaamiyaasha mujaahidiinta waxay ciidankooda ku tilmaamaan inay yihiin dhashii daraawiishta iyo halgamaayaashii halyeeyada ahaa waana sida ay diraasadu leedahay si fikirka ay xambaarsan tahay iyo hadafka ay hiigsanayso uu u noqdo mid sii jira waxay al-shabaab hirgelisay silsilad macaahid iyo iskuulle ah oo carruurta lagu baro culumta shareecada islaamka ayuu leeyahay qoraagan ameerikaanka ah inkastoo xarakada al-shabaab ay wajahaysa cadaadisyo xooggan oo milatari haddana macahadku waxa uu hoos ka xariiqayaa in maamulada wilaayaadka aanay marnaba ka mashquulin u adeegidda bulshadooda sida taakulada la siinayo dadka tabaalaysan dawooyinka lacag la-aanta ah ee loo qaybiyo dadka iyo dunyaduba iyo gurmadka degdega ah noocyadiisa kala duwan gebagabadii wuxuu christopher anzolin tibaaxayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tartan maamul kula jirta kooxda riddada iyo maamul goboleedyada ay gaaladu dalka ka dhisteen islamarkaana ay tabantaabiyaan daraasadan macahadka washington uu diyaariye ayaa ku biiraysa boqolaal diraasada ah oo tobankii sane ee u dambeeye laga qorayo jamacaadka jihaadiga oo ay ku jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dhammaantood marka la isku soo xooriye ay ka markhaati kacayaan hal xaqiiqo oo ah in mujaahidiintu ay yihiin awood ciidan iyo mid maamul oo taageera iyo garabba ka helaysa bulshada ay dhexdooda ka wadaan jihaadka si ay uga dulqaadaan hiiryada gumaysi uguna soo celiyaan karaamadoodii iyo sharafkoodii lumay jasaaka allahu kheyran walaalka ilyaas guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga galandalus saaka waanaga intahaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo anigu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayga muslimiinta aad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga galandalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak